Waxaa maanta xaflad qalin-jabin ah loo qabtay ardayda heerka waxbarashada sanawiga ka dhammaysay madrasada Ar-Ridhaa oo ku taala xaafadda Abulanbiya ee magaalada Mandheera. Xafladan qalin-jabinta ah ayaa loo qabtay dufcadii afraad ee madrasada Ar-Ridhaa waxaana ka soo qayb galay culimo u diin, waalidiinta dhalay carruurta, mas'uuliyiinta dowladda iyo qaybaha kale ee bulshada. Mudiirka madrasada Ar-Ridhaa, Sheekh Xasan Maxamed Nuur, ayaa ugu horeyn ka warramay ujeedka xafladda maanta loo qabtay.
Waxaa la aasaasay madrasadan labada kun toban iyo kowdii intaas hadda la marayo laba kun labaatan iyo saddex waxaa ka galinjibiyey madrasadan ilaas afar dufcadood ayaa sanawiga dhammaysay ayaa ka gudubtay qaarkood ay jaamacad ay dhiganayaan qaarkoodna ay macallimiin yihiin koox galinjibinaysa oo sanawiga dhammaysay iyo koox labaad ee galaaska sagaalaad ka gudbay iyagana shahaado qaadanayo koox kale oo galaaska lixaad ka gudubtay iyagana shahaado qaadanayo mar la sugayay marka saddex kooxood oo shahaado qaadanaysa ayaa waxaan rabnaa dhowr habo oo tusaale ee shahaadooyinka inay marta sharafka ay siiyaan ay guddoonsiiyaan ee halkan ay soo te- ay soo istaagaan loo loo yeerayaan rabnaa Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mas-uulka waaxda waxbarashada dowladda ismaamulka Mandheera ka socday Xuseen Cabdulaahi wuxuuna ardayda ku bogaadiyey kaalinta waxbarashada sanawiga ah heerka ay ka gaareen.
maanta maalin farag waa zaid khaas ahaan maxaa iska leh ardayda graduationka oo qalin jebin haysa tanaawiga qaan jecel yahay sooma marka alxamdulilah farax weyn waaye ha yaraysanina maanta waalidiintoodana maanta ha yaraysanin maanta maalin weyn waaye hadda meeshaan laga baxaa waa inaan neef liin qaro quraan lagu raafay insha allah maalin maalin yar maa tanaawi la dhammaynaya waxaa waaye arrin weyn oo xaggaada u soo kordhay
Culimo u diinka Mandheera ayaa iyaguna dhankooda dhiirigelin u jeediyey ardayda.
ayaal afaraa war dadkii dadkii difaacay dhallinyarada gabdhaha wiilasha odayaasha hooyooyinka war diinta difaaca afkiinu ku difaaca sheekh hidlow ha ku- ha ku sugin sheekh hidlow ha ha ku sugin ha ku sugin hidlow ha ku sugin diinta adagaa u taagan macallin dugsiga marka loo keenay cunug asigoon far aqaanin waxbana qoraynin waxbana akhrinayninaa loo keenay oo yar dhulka ayaa alif axmale loogu dhigi halkaas iyo heerkaas ayaana la soo gaarsiiyey ilaa tafsiirka suurad dhammaala shan daqiiqo korkeenna lagu dhammeeyey tafsiirkeedii oo noogula akhriyod maqlaysaan nicmadaas Een, qofkii ilaahay uu sababtiisa ku waafajiyo waxaa weeyaan macallimiinta waaye macallimiintana ama dugsi ha ahaada ama madarase ha ahaada ama machad ha ahaada meel khayr lagu barna oo dhan ee, cadow badan iyo dad badan oo xasad eh ayay leedahay oo aan ogoleen inay maaragtay sharaftooda ay ilaalsanaato Ugu dambeyntii, ardayda ka qalin badalatay fasalka sanawiga ah ee madrasada Ar-Ridhaa ayaa iyaguna dareenkooda ila wadaagay.
ismaaciil xasan ali oo ka qalin jibiyey macadu rida lilculuumi sharciya waxaan halkan ugu mahadcelinayaa ugu horeyn mudiirka macadka xas- sheekh xasan maxamed nuur iyo waalidiinteeda oo igu hambaaray inaan madrasaha aan fursadaan ku dhammaystay siiyaan iyo macallimiintii waxay soo bareen kulli waxaa- waa- waan u mahadcelinayaa waxaan rajeynayaa inaan insha allahu ku biiro jaamacadaha caalamiga ah oo ku yaalo sacuudiga insha allahu inaan ka qalin jibiyaan rabaa ayagana saa oo kaleod maalin aan u dhammeeyey ridadeed inaan alla ii rumeeyaan rabaa insha allah magacayda waa zulmi saciid cali waxaan ku qalinjiriyay madrasada macalimiinta waxaan uga hadla qahayaa dhammaan macalimiinteyda waalidiinteyda iyo inteegarada macadeydana maanta lama soo lama soo koobi karo waxaan ka mid ahay ardayda ka qalinjirisa mahadnaqaas maxaale macalimiinteyda waalidiinteyda dhammaantiin
Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim, Cabdi Qafaar Habi, warbaahinta Star, Ismaamulka Mandheera.